webiga shabeellaha ayaa saameyn lixaad leh ku yeesha bulshada ku nool deegaanada gobolka shabeellaha dhexe sanad walba kuwaasi oo aan tacbanin dhulbeereedkooda islamarkaana sababa inuu hoos u dhaco wax soo saarka gobolkan shabeellaha dhexe saynab daa-uud sida oo ah guddoomiyaha ururka bulshada rayidka hirshabelle oo waraysi gaar ah siisa raadiyo isna ayaa ka warbixisay sida looga hortagi karo dhibaatooyinka fatahaadaha webiga shabeelle iyadoona tilmaamtay saameynada ah ay la kulmaan beeraleyda ah iyo bulshada ku nool gobolkan shabeellaha dhexe fatahaadaha oo saameeyey beeraaleyda waxaa loo baahida ugu weyn oo lagu bixi karo waxay tahay horta marka hore inaa biyaha oo laga yareeyo dhinacyada biyaha ay soo deeyaan micnaha oo wax laga saaro culeys fara badan sida biyahaas kusoo bixin beeraha hadda waxaa jiro beer ayakoo biyaha webiga kuu buuxo aan rabin inaad soo deysato maxaa sababay waxaa sababay waxay tahay cirki ayaa biyo ku keenaa cirki markuu biyo ku keeno biyahaas ayaa kugu filnaanaa marka webigiina wuu buuxaa waxaa muhiim ah inaa mse difaac in la helo oo buurur loo sameeyo oo biyihiisii meeshooda isku celiyaan dadkii beeraaleyda ay kusoo bixin amba dhibaateynin ee dalagyadii dhibaato ay u geysanin marka difaacaas waxaan dhihi lahaa maadaama difaacyo fara badan la sameeyey haddana difaacyada way sii liitaan beeraaleyduna shaki badan ayay qabaan inay difaacyadan oo liito inay haddana liidnaantooda ay dhibaato ay u geystaan dalagyadii beeraha ay saartaan hadalka guddoomiyaha bulshada rayidka hirshabelle ayaa kusoo aadaya xilli webiga shabeelle uu wado biyo xoogan islamarkaana walacyo ay muujinayaan bulshada ku nool hareeraha jiinka webiga shabeelle